بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حا وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرم أخبره عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال وحي لزيد رضي الله عنه لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم waxaan fiirinayaa oo aan aada ugu fiirsanayaa salaaddii nebiga calayhi salaatu wasalaam fatawasadtu catabatahu waxaan barkadoon birkin ka dhigtay buu yidhi catabatahu albaabkii nebiga calayhi salaatu wasalaam yacnii khaymadii uu deganaa albaabkeeda alcataba waxaa la yidhahdaa albaabka meesha laga tillaabsanayo ayaa waxaa la yidhahdaa catabatulbaab aw fustaada alfustaad waa alkhayma ama khaymadii nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaan hor fadhiistay buu yidhi fasallaa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalama nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu tukaday ragcatayni khafiifatayni laba ragcoo fudud uma sallaa kadib wuxuu tukaday ragcatayni tawiilatayni tawiilatayni tawiilatayn macnaa waa laba ragco aada u dhaadheer uma sallaa kadibna wuxuu tukaday ragcatayni laba ragco wahumaa ayagu duuna allatayni qablahumaa waxay ka hooseeyaan ay ka yaryihiin labadii ka horraysay uma sallaa kadib wuxuu tukaday ragcatayni laba ragco wahumaa labadooda duuna alatayni qablahumaa waxay ka hooseeyaan labadii ka horraysay uma sallaa kadib wuxuu tukaday ragcatayni laba ragco wahumaa duuna alatayni qablahumaa uma sallaa ragcatayni wahumaa duuna alatayni qablahumaa uma awtara fadalika halaaa cashrata rakca kadibna witir ayuu tukaday nebigu sala allahu alay wasalam taasina waxa waaye buu yidhi saddex iyo toban ragco saddex-iyo toban ragco maxaa ku jira uu ku daray ragcatayni khafiifatayni uu nebigu ku furfuranaya calayhi salaatu wasalaam waa ragcatay listiftaax qaala xadadanaa isxaaq ibnu muusa qaala xadadanaa macnun qaala xadadanaa maalik can saciid bni abi saciidin almaqburiy can abi salamata bni cabdiraxmaan annahu akhbarahu wuxuu u sheegay annahu sa'ala caaishata radia allahu canha caaisha uu weydiiyey kayfa kaanat salaatu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama fii ramadaan siday ahayd salaaddii nebiga calayhi salaatu wasalaam fii ramadaan faqaalad waxay tidhi maa kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam liyaziida fii ramadaana walaa fii kayrih nebigu calayhi salaatu wasalaam ma ahayn mid siyaadiya ramadaan iyo kayrkii calaa ixdaa casharata rakca kow iyo toban ragco kama siyaadin jirin yusallii arbacan afar ayuu tukanayaa laa tas'al ha weydiin can xusnihinna wa tuulihinna can xusnihinna wanaaggooda iyo quruxdooda ha weydiin wa tuulihinna iyo dhirirkooda uma yusallii arbacan kadibna afar ayuu tukanayaa laa tas'al can xusnihinna wa tuulihinna ha weydiinin quruxdooda iyo dhirirkooda uma yusallii alaaan kadibna wuxuu tukanayaa saddex qaalat caaishatu radia allaahu canha qultu waxaan idhi yaa rasuula allah atanaamu qabla an tuutir rasuulka ilaahay uma seexanaysaa uma hurdaysaa intaadan witir tukan ka hor faqaala wuxuu yidhi yaa caaishatu inna caynaya tanaamaani walaa yanaamu qalbii caaishay labadeeda indhood ayaa hurda walaa yanaamu qalbii qalbigayguna ma hurdo xadiid caaisha radia allaahu canha waa xadiid muttafaqun calayhi waa xadiid mashhuur oo caana wuxuuna xadiidkan ay uga hadashay caaisha radia allaahu canha in nebiga sala allahu calayhi wasalam ramadaan iyo kayrkiiba uusan ka siyaadin jirin kow iyo toban ragco maa kaana rasuulu llah liyaziida fii ramadaan walaa fii kayrihi calaa ixdaa casharata ragca labada ragco ee dheeraadka ah oo axaadiidka qaar ku soo aroortay oo uu ka mid ahaa xadiidkii hadda u dembeeyey zayd ibni khaalidin aljuhani waxaa lagu fasiray axaadiidkana ay ku caddahay inay tahay ragcatay alistiftaax labada ragco waa laba ragco salaatuleyl lagu furfuranayo amaa salaatuleyl waa kow iyo toban ragco rasuulka calayhi salaatu wasalaam fii ramadaan walaa fii kayrihi kama badin jirin kow iyo toban ragco hadduu ramadaan tahay oo taraawiix uu tukanayo iyo haddii uu salaatuleyl tukanayo intaba sida caaisha radia allaahu canhaa ay soo warisay soo noqlisay caaishana radia allaahu canha iyo guud ahaan aswaaju nabiyi sala allahu calayhi wasalam ayaga uga aqoon badan xaaladan kayrkood maxaa yeelay nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tukan jiray salaatu leylka fii beytihi gurigiisuu ku tukan jiray markuu gurigiisa ku tukanayo yaa ka warqabi kara si daqiiqa iyo si hoose uga warqabi kara waa xaasaskiisa calayhi salaatu wasalaam caaisha radia allaahu canhana waa midda ugu aqoonta badan uguna fiqiga badan dumarka nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay sheegtay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ramadaan iyo kayrkii inuusan ka siyaadin jirin kow iyo toban ragco waxay tidhi yusallii arbacan laa tas'al can xusnihinna wa tuulihinna afar ayuu tukanayaa ha weydiinin can xusnihinna wa tuulihinna wanaaggooda iyo quruxdooda iyo dhirirkood ha weydiin ha weydiin maxay ula jeedaa macnaheed aad u qurxin jiray waay si qurxoon oo aadna u dheer ayuu nebigu sala allahu calay wasalam u tukan jiray bacdu alculamaa xadiidkan waxay ka fahmeen inay bannaan tahay in la isku xidho salaatu leyl in la iskugu xidho afar afar maxaa yeele waxay yidhahdeen caaisha waxay tidhi yusallii arbacan maysa maysan dhihin yusallii ragcatayn laba ragcuu tukan jira ma dhihin ee waxay tidhi yusallii arbacan afaruu tukan jira haddana waxay tidhi uma yusallii arbacan kadibna afar kale uu tukan jira halkaa waxaa laga qaadanayaa bay yidhaahdeen hay-ad iyo qaab ka mid ah qaababkii nebiga sala allah alay slam uu tukan jiray fii salaati lleyl qaababkaasi qaabka ka mid a xadiidkan lagu sheegana waxa waaye afar afar in la iskugu xidho oo macnaheed waxa waa markii ragcada labaad uu qofka tukado ama uu la yimaad fii salaati leyl sida caadigaa tashahud aa loo fadhiisan jiray soo maaha in tashahud aan loo fadhiisana la istaago ragcad saddexaad loo istaago ragcada saddexaad markii lala yimaad mid afaraad lala yimaad afarta ragco in hal tashahud ay yeesho ay yeelat ay yeeshaan tashahudka u dambeeya keliya u fadhiisanaya waa salaamo noqsanayaa afartii kaleo haddana bilaabaya hal tashahud ayuu ula imaanayaa iyo hal salaamo noqsi meesha maxay noqonaysaa waa siddeed afar iyo afar kadibna saddex ayuu tukanayaa saddexda waxaa mashruuca in la isku xiro oo hal tashahud loo yeelo waxaa kaloo mashruuca in laba la tukado oo la salaamo noqsado kadibna hal ragca gooni loo tukado culammada qaar ka mid ah waxay yidhahdeen xadiidkan saad uga fahamteen maaha qolada tiri waxaa laga fahmayaa in afar afar la iskugu xidhayo culammada qaar ka mid ah mucaarado inuu ka soo horjeesteen waxayna yidhahdeen xadiidkan sidaa laga qaadan maayo caaisha radia allahu canha waxay yidhahdeen maysan sharixin siduu iskugu xidhayay salaadaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam laakiin waxay sheegta uun inuu salaada qurxin jiray calayhi salaatu wasalaam afar ragcou tukan jiray macnaheedu maahan bay yidhahdeen afar ragco oo hal tashahud loo yeelaayo laakiin waxay ula jeedaa laba ragcuu tukanaya haddana laba kale u tukanaya waana sida asalku ay tahay salaatu lleyl maxaa yeele markii nebiga calayh isalaatu wasalaam la weydiiyey kayfa salaatu lleyl qaala mathnaa mathnaa xadiid ibni cumar salaatu leylka markii wax laga weydiiyey nebiga calayh isalaatu wasalam wuxuu yidhi mathnaa mathnaa mathnaa mathnaa waa maxay waa laba labo fa idaa khashiya axadukum asubx falyuutir biwaaxidatin axadkiin hadduu salaada subax ka baqo ama fajarka inuu ku dilaaco uu ka baqo hal ragco ha ku witraysto shaahidku waxaa waaye matna matna laba labo ayuu sheegay inay salaatu leylku tahay nebiga sal alla alay slam labaa la tukanaya waa la salaamo noqsanaya laba kalea la tukanaya waa la salaamo noqsanaya sidaasaa lagu wadaya ilaa laga gaaro ixdaa casharata rakca oo nebigu sala allahu alay slam uusan ka siyaadi jirin salaatu leyl waxaa u badan waa kow iyo toban ragco sida saxiixa ah waxaa ugu yar laba ragca ugu yar laba ragca hataa qofka hadduu u niyeysa salaatu leyl waa salaatu leyl laakiin sida nebiga calayh isalaatu wasalaam uu samayn jiray waa kow iyo toban ragcay fadliga badan afar ragca waa la tukan karaa lix ragcuu qofku tukan karaa siddeed ragco ayuu la imaan karaa calaa kulli calaa kulli xaal laba ragca u yar salaatu leylka hadduu u niyeysto laba ragca ugu yar kow iyo toban ragcana waa ugu badan taha haddii ragcatay listiftaax lagu darana waxay noqonaysaa saddex iyo toban ragco markaad fiidhiso axaadiida nebiga sala allahu alay wasalam laga wariyey fii salaati lleyl wa fii salaati taraawiix salaatu tarawix min salaati lleyl waa cadadka ugu badan ee nebiga laga soo naqliyey sala allahu alay wasalam inuu tukan jiro fii salaati lleyl waa saddexiyo toban ragco cadadka ugu badan ee rasuulka alayh salatu wasalaam laga wariyey waa saddexiyo toban ma jiro tiro intaa ka badan oo nebiga laga wariyey calayhi salaatu wasalaam waa tiradii ugu badnayd saddexiyo toban ragco markay saxaabadu leeyihiin xadiid zayd iyo axaadiida la midka ah waxaa ku cad inay ku jirto ragcatay alistiftaax markay caaisha leedahay maa kaana liyaziida fii ramadaan walaa fii kayri calaa ixdaa casharata rakca maxay ka saartay caaisha radia allahu canha ragcatay listiftaaxay ka saartay haddii labada ragca lagu darana saddex iyo toban ragco ayay noqonaysaa intaa wax ka badan nebiga calayh isalaatu wasalaam ma tukan fii salaati lleil mana laga soo naqlin axaadiid saxiixa axaadiid saxiixa oo arrinkaa ku yimidna ma jiro oo tusinaya cadad ka badan ugu badnaan saddex iyo toban ragco inuu nebiga tukaday sala allahu calayh wasalam xadiid tusinaya ma jiro wa khayru lhadyi hadyu muxamedin sala allahu calayh wasalam waa inaadan ka badin intii nebiga sala allahu calayh wasalam uu ku ekaystay oo rasuulka calayh slat slam looga daydo xadaanaa isxaaq ibnu muusa qaala xadaanaa macnun qaala xadaanaa maalik can ibni shihaab can curwa can caaishata radia allahu canha ana rasuula allahi sala allahu alay waslama kaana yusallii min alleyl nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu tukan jiray habeenkii ixdaa casharata rakca yuutiru minhaa wuxuu ku witraysanayay biwaaxidatin hal ragco faidaa faraqa minhaa hadduu ka faaruqo iddajaca calaa shiqihi alayman wuxuu u seexanaya dhankiisa midig qaala xadaanaa ibn abi cumar qaala xadaanaa macnun can maalikin can ibni shihaab naxwah naxو الxadiiث الmتqdim naxwه manaa can curwa can caaئiشha xadiidka hadda la soo sheegay xaa وxadaثanaa qtaybaة can malik can ibni شihaab naxوة mkhraj الxadiiث duruqda hadda ama yani uu sheegay alimaam التirmidi raximah الlah mkhraj الxadiiث yaa ah ibni شihaab miya maya waa malik ibn شihaab waa laga horeeya fi sanadi alawal ardayga maalik waa macan fi sanadi ahaanina waa la mid ardayga maalik waa macan fi sana fi sanadi athaalit ardayga maalig yaa waaye waa qutayba idan waxau asaaniiddu iskugu imaanayaan imaam daar اlhijra maalik ibni anas maalik ibni anas ayay iskugu imaanayan makhraj اlxadiid waa maalik قال xdثna hناad qال xdثna أbوالأxوص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن cائشhaة رضي الله عنها qاaلت waxay tidhi kaana رasuuل الlahi صلى الله عليه وسلم يuصليi من الleyل نبiga عaليه الصلاaة وسلام habeenku wuxuu tukanayay تiسca ركعaaتi sagaaل ragco qال xdثna مaحمuد بن غyلان qال xdثna يحيى بن آdم qال xdثna سفyان الثوري عن الأعمش نaحوه xadiiثkan oo kale xadiidkanna nabiga عaليه الصلاaة وسلام waa ka sugan yahay sagaal ragco rasuulka calayh salaatu wasalaam waa ka sugantaa siddeed ragco salaatuleyla iyo hal ragco oo witrigii ah sagaalkaa ragco nebiga calayh salatu wasalaam inuu tukaday waxay caaisha ka hadlaysay ma inuusan koob iyo toban ragco ka ziyaadinan jirin miya mase waa inuu ka yaray jirin waxay ka hadasha waa ziyaadada in la fahmataa waa muhiim saan la isku dhihin xadiid caaisha u khilaafsanya ma khilaafsana caaisha radia allahu canha maysan dhihin koob iyo toban ragco wax ka yar ma tukan jirin ma dhihin laakiin waxay tihi kama ziyaadi jirin oo kama badi jirin haddaysan ka badi hadduusan ka badin jirin nebigu sala allahu alay wasalam waa dhici jirtay mararka qaar inuu ka nuqsaamiyo sagaal ragcuu tukaday sida hadda xadiidkan ku cad toddoba ragco waa la sheegay inuu tukaday calayhi salaatu wasalaam wax ka yar waa tukaday koob iyo toban laakiin wax ka badan oo ragcatay alistiftaaxna ka dheeraada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ma tukan fii salaati lleyl qaala xadaanaa moxamed muhanna qaala xadaanaa moxamed ibnu jacfar qaala xadaanaa shucba can camr bni murة can abi xamزata rajuli min alanصaar can rajuli min bani cabsin can xudayfata ibn اlyamaan annahu salaa xudayfa wuxuu tukaday maca الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam min alleyl habeenkii ayuu la tukaday qaala wuxuu yidhi falama dakhala fi salaati markuu salaada galay qaala wuxuu yidhi allahu akbar du lmalakuuti wاljabaruuti wاlkibriyaaءi wاlcaظama allahu akbar allah subxaanaه wa tacaala ayaa weyn allahaasoo dulmalakuuti u saaxiiba mulkiga almalakuut waa almulk waawga yeetaada maxaa loo siyaadiyey waa lilmubaalaqa waaljabaruuti waa duljabri waa midka u saaxiibka qahriga iyo qasabka addoommada oy u hoggaansamaan waalkibriyaa'i iyo kibirka waalcadamati iyo weyninka waa alla u saaxiibay alkibriyaa lilaahi subxaana wa tacaala ayuu u sugnaaday cidaan alla ahayn subxaana wa tacaala uma bannaano loomana ogola inay sheegtaan alkibriya qaala wuxuu yidhi uma qara'a albaqara allahu akbar dulmalakuuti waaljabaruuti waalkibriyaa'i waalcadama macnaheedu waxa waaye waa min adciyati alistiftaax waa ku furfurtay nebiga calayh isalaatu wasalaam qaala wuxuu yidhi uma qara'a albaqara baqara maxaa ka horreeya uu nebigu akhriyey sala allah alay slam faatixada ayadoo waa rugnu min arkaani asalaa kadibna wuxuu akhriyey suurat lbaqara uma rakaca rukuucahu kadibna wuxuu rukuucay rukuucdiisa naxwan min qiyaamihi in la mida istaaggiisa suurat lbaqara inta akhriyey ayaa qadar intuu taagnaa la mida ayuu rukuucsanaa wa kaana yaquulu wuxuu dhahayay subxaana rabbiya alcadiim subxaana rabbiya alcadiim uma rafaca ra'sahu ma kadibna madaxiisa kor ayuu u qaaday fa kaana qiyaamuhu istaaggiisa wuxuu ahaa naxwan min rukuucihi in la mida rukuucdiisa wa kaana yaquulu wuxuuna dhahayay markuu rukuucda ka soo kacay lirabbiya alxamdu lirabbiya alxamd rabbigee ayay mahadu u sugnaatay uma sajada kadib waa sujuuday fa kaana sujuuduhu sujuuddiisu waxay ahayd naxwan min qiyaamihi in la mida istaaggiisa wa kaana yaquulu wuxuuna dhahayay fi sujuud subxaana rabbiya alaclaa subxaana rabbiya alaclaa uma rafaca ra'sah fa kaana maa bayna sajdatayni wuxuu ahaa mid yani labada sujuud inta u dhaxaysa naxwan min asujuud in sujuudda la mida ayay ahayd wa kaana yaquulu wuxuuna dhahayay markuu fadhiyey bayna sajdatayn rabbi kfir lii rabbi kfir lii xataa qara'a albaqara wa aala cimraan waannisaa waalmaa'idata aw ilancaam shucbatu aladii shaka fi lmaa'idati walancaam waa shucba buu yidhi midka ku shakiyey maa'ide iyo ancaam midka ku shakiyey waa shucba yacni midkaad ahaya almaa'ida aw ilancaam awdaasi waxay tusinaysaa shaki maa'ide ama ancaam shakigaasi xagguu ka yimid shucbuu ka yimid shucba alladii shaka shucba waa midka shakiye buu yidhi fi lmaa'idati walancaam ku shakiyey qaala abu ciisa abu ciisa wuxuu yidhi wa abu xamzata ismuhu طalxa ibnu yaziid abu xamza oo la yidhi rajul min alansaar magaciisu waa طalxa ibnu yaziid وأبو جمرة الضبعي اسمه نصر بن عمران معنى وكلا ساريا أبو حمزة أي أبو جمرة وعير أبو حمزة وطلحة بن يزيد أبو جمرة وعيسى ونصر بن عمران عن رجل من بني عبس كموصن هذلين الإمام الترمذي رحمه الله نين كان هو مبهم لما يقان نين كان من بني عبس قفوا يهي xadiidkan sanadkiisa waxaa ku jira rajulun mubham oo aan magaciisa la garanayn magaciisa haddaan la aqooninna min baabin awlaa waxaa xaalkiisa inaan la aqoon magaciisana lama yaqaan xaalkiisana lama yaqaan magaciisa lama sheegin shaksigiisa lama yaqaan xaalkiisana lama garanayo xadiidka cillo u yahay laakiin riwaayadaha qaar xadiidkan uu ku yimid waxaa ku cad ninkaani inuu yahay sila ibnu zufar ninkan hadda la yidhi can rajulin min bani cabs duruqda qaar waxaa ku yimid beddelkiisa sila ibnu zufar dariiqaasi marka la caddeeyey cidda ka warinaysa xudayfa oo ah sila ibnu zufar sila ibnu zufarna waa hiqa dariiqaasi wuxuu noqonayaa ama sanadkaasi mid saxiixa xadiidkaasna xadiidkaanna waxaa markhaati u noqonaya midka dariiqaas kale ku yimid ayaa markhaati shaahid u noqonaya qaala xadaana abu bakr mxamed ibnu naafic albصri qaala xadaana cabdالصamd bn cabdilwaariث can ismaaciil bni muslim اlcabdi can abi اlmutawakil can caaئiشhaةa radi allahu canha qaalat waxay tihi qaama rasuulu اllah salى اllahu عalayh wasalam nebigu calayh salaatu wasalaam waa istaaga biaayatin aayad ayuu la istaagay min alqur'aani qur'aanka ka mid a leylatan habeen habeen dhan ayuu hal aayad akhrinaya nebigu salى اllahu عalيh wasalam kaana yukariruha waa ku celcelinaaye aayaddaasi fii bacdi alaxaadiid waxaa ku timid inay ahayd in tucadibhum fainahum cibaaduk wain takfir lahum fainaka anta alcasiizu alxakiim ilaahow haddaad cadaabto waa addoommadaada haddaad u dembi dhaaftana fainaka anta alcasiizu alxakiim rasuulka calayhi salaatu wasalaam aayaddan waa ku celcelinaaye waxaana laga qaadanayaa bay yihahdeen culummadu inay mashruuc tahay in hal aayad lagu celceliyo ama hal suurad lagu celceliyo ragco gudaheed hal ragco dhexdeed in hal aayad lagu celcelin karo ama hal suurad lagu celcelin karo ayadoo markaa lagu tadabburaayo laguna khushuucayo waana sida nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam habeenkaasoo dhan aayaddan gaaban ayuu ku celcelinayay in tucadibhum fa innahum cibaaduk wain takfir lahum fa innaka anta alcasiizu alxakiim alimaam ibnu qayim raximah اllah fii miftaaxi daari sacaada wuxuu yidhi falow calima annaasu maa fii qiraa'ati اlqur'aani bitadabbur hadday dadku ogaan lahaayeen maa fii qiraa'ati اlqur'aan waxa qur'aanka akhrintiisa ku jira bitadabburi tadabbur in qur'aanka lagu akhriyo waxa ku sugan dadku hadday ogaan lahaayeen oo nicmoya khayra lashtaqaluu biha way ku mashquuli lahaayeen akhrinta qur'aanka can kulli maa siwaaha wax walba oo ka soo hara ayay uga mashquuli lahaayeen waxay ku mashquuli lahaayeen akhrinta qur'aanka wax walba howlaana waxay u dayn lahaayeen inay qur'aanka akhriyaan hadday ogaan lahaayeen waxa ku jiray fawaa'ida qur'aanka in lagu akhriyo bitadabbur fa idaa qara'ahu bitafakurin hadduu ku akhriya buu yidhi bitafakurin asagoo yacni ku tafakurayo ku fakiraya xataa mara biaayatin haddii uu soo mara buu yidhi aayad wahuwa muxtaajun ilayha asoo u baahan fii shifaa'i qalbihi fii shifaa'i qalbih qalbigiisa caafimaadkii asigoo u baahan hadday aayad soo marto kararahaa uu ku celceliyo walow mi'ata mara walow boqol jeerba ha ahaatee walow leylatan walow habeenba ha qaadato habeenkao dhanba ha ku celceliyo fa qiraa'atu aayatin bitafakur aayad qur'aanka ka mida in la akhriyo bitafakurin tafakur iyo tadabbur lagu akhriyo wa tafahumin iyo fahmid macnaheeda la fahmayo in aayad qur'aan ka mida la akhriyo ayaa khayrun ka khayr badan min qiraa'ati khatmatin bigayri tadabburin waxay ka khayr badan tahay min qiraa'ati khatmatin khatmo inaad akhriso khatmo muxuu la jeedaa qur'aanka min awalihi ilaa aakhiri inaad dhammayso bigayri tadabburin tadabbur la'aan aad ku dhammayso adoo yaacinayo dareerinaya inaad qur'aanka awalkiisa inta bilowda aad dhammayso waxaa ka khayr badan hal aayadoo qur'aanka ka mid ah adoo ku akhriya tadabbur iyo tafahum macnaheeda fahmaya ku tadabburaaya ayaa kaaga khayr badan wa anfacu lilqalbi ayadaana qalbiga u nafci badan buu yidhi inaad qur'aanka dhan wada dul marto waxaa ka nafci badan inaad hal aayadoo qur'aanka ka mid a aad ku tadabburto adoo macnaheeda fahmaya wa anfacu lilqalbi wa adcaa ayadaana u yeedhid badan buu yidhi lixusuuli ima ilaa xusuuli liimaan iimaanka xasilidiisa iimaan in la xasiliyo waxaa ugu yeedhid badan inaad aayad qur'aanka ka mida aad ku fakirto oo ku tadabburto haddaad aayaad badan ku tadabburto oo adoo ku tadabburaya macnaheeda fahmaya aad akhriso hadda waa ka sii fiican tahay laakiin tadabbur iyo tafakur in qur'aanka lagu akhriyo ahmiyaddeeda ayuu ka hadlayaa sheikhu raximahullah waadcaa ilaa xusuuli liimaan ayadaa u yeedhid badan buu yihi xasilidda iimaanka wa dowqi xalaawati alqur'aan iyo qur'aanka macaankiisa in la dhadhamiyo wa haadihi kaanat caadatu salaf arrintaanna waxay ahayd buu yidhi caadada iyo dhaqankii salafka yuraddidu axaduhum alaayata axadkood hal aayad ayuu ku celcelinayaa ila asabaaxi ilaa subaxdii qiyaamuleyl inta u istaago ayuu ilaa waagu ka baryo wuxuu ku celcelinayaa hal aayad oo qur'aanka ka mid a asoo macnaheeda u fiirsanaya ku tadabburaaya ku khushuucaya halkaa aayad waxay ka nafci badan tahay qur'aankoo kaamil idan inaad akhriso adoon ku tadabburaynin idan nafciga qur'aanka markii la akhrinaayo qur-aanku waa daawo qur-aanku wuxuu daawo u yahay quluubta iyo abdaanta intaba jirkana daawo u yahay xanuunnada iyo cudurrada ku dhaca qalbigana daawo u yahay laakiin daawadaasi waxay nafci badan tahay markii bitadabburin wa tafahum lagu akhrinaayo oo si deggan aad u akhriso adoo markaa ku tadabburaya una fiirsanaya waxa aayaadku ay ka hadlayaan waxaadna ogaataan qur'aanka waxay yidhahdaan culummadu mar walba oo qofka qur'aanka uu akhriyo ama aayad qur'aanka ka mida uu akhriyo macno dheeraada iyo faa'iido dheeraada iyo faham dheeraada uu ka helayaa waxayna dhihi jireen culimmadii salafka oo laga soo naqliyey maalinkaa qur-aanka akhriyo oo aan ku tadabburo maalinkaasoo dhan waxay dhihi jireen waxaan helnaa nashaad iyo firfircooni oo xataa hadday cilmiga raacanayaan ee wax baranayaan waxay dhihi jireen waa noo fududaa jireen maalinkaan qur-aan akhrino wax walboo qabanna waxay dhihi jireen waa noo sahlanaanayaan wax walboo la qabanaayo waa fududaydii noqonaya maalinkii waxay yidhahdeen aan moogaanno oo arrintaan arrintaasi aanan helin waxay yidhahdeen waxaan dareennaa dacfi waxaa la dareemaa caajis waxaan dareennaa wahsi waxyaaba badan aana dhaafa maxaa yeele mar walboo qur-aanka la akhriyo waxaa kuu siyaadaya iimaan mar walboo iimaan kuu siyaadana waxaa dareemayaa qofka uu dareemayaa inshiraax asadr laabtiisa raaxo badanay dareemaysaa qalbigiisa firfircooni badanuu dareemayaa wuxuu nashaad u helayaa cibaadadii wuxuu nashaad u helayaa camal walboo khayriya maxaa yeele iimaankiisaa kordhay haddii laakiin taa aadan la imaanin iimaanku hoos u dhacayaa mar walboo iimaanku hoos u dhaco waxaad dareemaysaa ciriiri waxaad dareemaysaa wahsi khayraadkii iyo daacadii aad ka wahsanayso xumaantiina qofku waa ku dhiiranaya maxaa yeele iimaankaa nuqsaamay oo hoos u dhacay calaa kulli xaal markii la isku soo duubo qur-aanka wax ka nafci badan ma jiraan kitaab ullaahi caza wajal wax ka nafci badan ma jiraan lidaalika waxaa muhiim in aad loo daneeyo qiraa'atan wa tadabburan ma aha inaad qur-aanka akhriso adoo haafila oo waxaad akhrinaysa iyo wax kale aadan kale aqoon looma saas maahan qur-aanka looma akhriyo qur-aanka markaad akhrinayso waa inaad dareensan tahay inaad akhrinayso kalaamullaahi caza wajal waa inaad dareensan tahay inaad akhrinayso wax adiga ku khuseeyo lagugula khitaabayo waxyaabaha qur-aanka tadabburkiisa keena waxaa ka mida bay yidhahaan culimmadu qofku inuu dareemo dadka lala khitaabayo inuu ka mid yahay markuu leeyahy alla yaa ayuha aladiina aamanuu waa inaad dareentaa dadka loo yeeraayo waaxid minhum inaad tahay khitaabka loo wajahayo dadka waa inaad dareensan tahay oo u dareemaysa inaad dadkaa ka mid tahay dadka loo digaayaad ka mid tahay kuwa wax la amrayaad ka mid tahay kuwa wax laga reebayaad ka mid tahay taa waxay keensanaysaa marka inaad si fiican dhegta ugu dhigto oo aad fahamto waxa alla uu kugula khitaabayo subxaana wa tacaala iyo waxa uu kaa rabo ee uu ku sheegay aayaadka taasi marka waxay keenaysaa in qur-aanka macnihiisa la barto la daneeyo haddaan qur-aanka macnihiisa la baran tadabbur ma imaanaya tadabburka muxuu ka yimaadaa bacda fahmi lmacnaa w waa markii macnaha la fahmo muxuu ula jeeda alla subxaana wa tacaala aayadda waa inaad fahmi karto markaasaa khushuuca imaanaya tadabbur imaanaya wacdiya waciid aad kala fahmaysaa qisaska alla subxaana wa tacaala ee akhbaartuu sheegayaad ka faa'iidaysanaysaa axkaamtaad ka faa'iidaysanaysaa khayr oo dhan wuxuu ku dhan yahay qur-aanka lidaalika nebigu calayh isalaatu wasalaam mararka qaar fii salaati leyl hal aayad ayuu ku celcelin jiray in tucadibhum fainahum cibaaduk wain takfir lahum fainaka anta alcasiizu alxakiim wuxuuna ku celcelinayay ila sabaax sida riwaayadaha qaar ku cad ilaa waagu uu baryey ama ilaa waqtigii suxuurta la gaaray nebigu calayh isalaatu wasalaam waa ku celcelinaya qaala alimaamu tirmidiyu raximah llah xdثna mxmud بn غylan qala xadثna سulayman بn xrb qala xadثna شhuعبة عn الأعmش عn أbi waئl عn cabdالlah بn masعuud radي الlه عnه qaala wuxuu yidhi صalaytu laylaة mعa rasuuli الlahi slى الlه عlيه وsلم habeen ayaan waxaan la tukaday nebiga عalيه الصلaaةu وaسلام maci falam yzl kama zuulin nebigu qaaئman xaaluu yahay mid taagan falam yzl kama zuulin qaaئiman inuu yahay mid taagan xatىa hamamtu bأmri suuءi إilaa an hamiyey arrin xun qiila lahu waxaa lagu yidhi wamaa hamamta bihi maxaad hamisay qaala wuxuu yidhi hamamtu waxaan hamiyey an aqcuda inaan fadhiisto wa adaca annabiya sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaamna aan iskaga tago oon salaadda aan ka goosto xadadanaa sufyaan ibnu wakiic qaala xadadanaa jariir can ilacmashi naxwa wuxuu arrinkaa u haminayana waa maxay waa salaaddii nebiga calayhi salaatu wasalaam dhirirkeeda awgeed bacnaha rasuulka aada u dheereeyey cabdullahi bni mascuudna culaysay ku noqotay wuxuuna dhibsaday inuu hamiyo yacni wuxuu dhibsaday inuu ka goosto nebiga sala allahu caleyh wasalam sidaa darteed wuxuu yidhahda waxaan hamiyey arrin aan fiicnayn qaala xadadanaa isxaaq ibnu muusa alansaari qaala xadadanaa macnun qaala xadadanaa malik can abi nadr can abi salamata can abi salama can caaishata radia allahu canha ana الnabiya salى اllahu عalayhi wasalama kaana yusallii jaalisan nebiga calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu ahaa mid tukada asigoo fadhiya fayaqra' waa akhrinaya wahuwa jaalisun xaaluu yahay mid fadhiya faidaa baqiya min qiraa'atihi hadday qiraa'adiisu ka harto qadru maa yakuunu alaaiina aw arbaciina aaya qadar ay ku ahaanay soddon aayadood ama afartan qaama nebiga calayhi salaatu wasalaam waa istaagay faqara'a wuu akhrinaya wahuwa qaa'imun asigoo taagan uma rakaca kadib waa rukuucaya wasajada waa sujuudaya uma sanaca kadibna wuxuu samaynaya fi ragcati thaaniya ragcada labaad mila mila daalika sidaasoo kale macnaha ragcadii hore sida uu sameeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam caaisha waxay leedahay wuxuu tukan jiray asigoo fadhiya mar walba ma ahan laakiin khaasatan waa markuu nebigu weynaaday sala allahu calayhi wasalam oo xoogaa culays ay ku noqotay istaagga dheer maadaama qiraa'ada uu dheerayn jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam fayaqra' wahuwa jaalis markaasuu wuxuu akhrinayaa asigoo fadhiya qiraa'ada hadday u harto qadar soddon aayadood ama afartan aayadooda markay ka harta qiraa'ada ayuu istaagayaa soddonka aayadood ama afartanka aayadood ayuu wuxuu ku akhrinayaa asigoo taagan fa qara'a wahuwa qaa'im uma rakaca wasajad kadibna waa rukuucaya waa sujuudaya uma sanaca fi rakcati ahaaniya midla dalik ragcada labaadna wuxuu samaynayay sidaasoo kale macnaa ragcada labaad sidaasoo kale uu samaynaya asoo fadhiya ayuu akhrinaya qiraa'ada inteeda badan qur-aanka uu akhrinaya inta badan wuxuu akhrinaya asoo fadhiyo markii qadar yar u harsan yahay ayuu istaagaya calayhi salaatu wasalaam xadaanaa axmed ibnu maniic qaala xadaanaa hushaym qaala xadaanaa khaalidun ilxadaa can cabdillaahi bni shaqiiqin qaala wuxuu yidhi sa'altu caaishata caaishan waxaan weydiiyey can salaati rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam can taawucihi taawuciisa iyo salaada sunnada ah ee nebigu tukan jira ayaa weydiiyey faqaalat waxay tidhi kaana yusallii leylan tawiilan qaa'iman kaana yusallii wuxuu tukan jiray leylan tawiilan habeen dheer macnaa dheerayn jiray qaa'iman xaaluu yahay mid taagan waleylan tawiilan habeen dheerna wuxuu tukanayay qaacidan asigoo fadhiya faidaa qara'a hadduu akhriyo wahuwa qaa'imun asigoo taagan rakaca waa rukuucaya wasajada waa sujuudaya wahuwa qaa'imun asigoo taagan waidaa qara'a hadduu akhriyo wahuwa jaalisun asigoo fadhiya rakaca wasajada wahuwa jaalis waa rukuucaya waana sujuudaya asigoo fadhiya yacnii qiraa'ada hadduu filjuluus ku dhammaysto wuxuu ku rukuucaya filjuluus asoo fadhiyu rukuucaya hadduu qiraa'ada dhammeeyo asoo taaganna wuxuu rukuucaya asigoo taagan rasuulka calayhi salaatu wasalaam qofka markuu tukanayo salaad tatawuca ama sunno ah way u bannaan tahay inuu tukado wahuwa jaalis asigoo fadhiyo inuu tukado oo aan xanuunsanayn asoon xanuunsanayn oo cudurdaar kale aan lahayn waxaa u bannaan tatawuca inuu fadhi ku tukado laakiin markaa tatawuca uu fadhiga ku tukanayo asoon wax cudurdaara lahayn lama mid ahan qof istaag ku tukanaya tatawuca bal wuxuu helayaa qofka istaagga ku tukanaya salaada sunnada ah ajarka uu helaya barkii ayuu helayaa midka fadhiga ku tukanaya sidaasuuna nebigu yidhi sala allahu caleyh wasalam salaatu rajuli qaacidan nisfu salaati alqaa'im ama nisfu salaatihi wa huwa qaa'im yacnii qofka ama ninka tukanaya qaacidan asigoo fadhiya waa salaada qofka taagan salaada uu tukanaya nuskeed ayay noqonaysaa macnaha min xayu alajri ajarka uu helaya barki ayuu helayaa markii la leeyahay qofka fadhiya wuxuu helayaa qofka taagan ajarka uu helaya barkii ma ahan qofka fadhiyahay markuu cudurdaar leeyahay hadduu xanuunsan yahay ee xanuunka dartii uu la istaagi waayey ee uu fadhi ku tukado nisfu ajri lqaa'im miyuu helayaa ma helaya bal ajarkiisoo taam oo dhammaystiran uu helayaa marka nisfa ajri qaa'im waxay ku saabsan tahay waa qofkaan cudurdaar lahayn ama hadduu cudurdaar leeyahay sida inuu jiran yahay wixii la mid ah ajarkiisoo dhammaystiran ayuu helayaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam dabcan markaan salaatuleylka uu fadhiga ku tukanayo ma jiranayn sala allahu calayhi wasalam laakiin maadaama qiraa'ada iyo qiyaamku uu dheer yahay ayuu nebiga calayh salatu salaam fadhiga ku nasanayay qiraa'ada ku akhrinaya kadibna waa istaagaya fii xaqi rasuul calayhi salaatu wasalaam nisfu ajri lqaa'im ma ahan rasuulka calayhi salatu wasalaam mar walba ajarkiisoo taama oo dhammaystiran ayuu leeyahay waana ka duwan yahay dadka kale nebiga sala allahu calay wasalam fii hadihi almas'ala waxaa la sheegay dadka kale ayagoon cudurdaar lahayn haddii ay fadhi ku tukadaan fii tatawuc nisfu ajri lqaa'imi helayaan soo maa rasuulka calayh isalaatu wasalaam wuxuu helayaa ajarkiisoo taama oo dhammaystiran waxaana arrintaa daliil u ah tusinaya xadiidu cabdillaahi bni camr bni alcaas radia allaahu canhuma cabdullahi bni camr wuxuu yidhaahday xudidtu ana rasuula اllahi salى اllahu alay slam qaala salaatu الrajuli qaacida nisfu الsalaa ninka salaadiisa uu tukanaya asigoo fadhiya waa nisfu salaa waa salaada barkeed xagga ajarka saasaa la ii sheegay buu yidhi oo nebiga laga soo naqliyay calayh isalaatu wasalaam qaala wuxuu yidhi faataytuhu nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaan u imid anoo sidaa hore u maqlay ayaan nebiga u imid buu yidhi cabdullaahi fawajadtuhu waxaan helay yusallii asagoo nebiga tukanaya jaalisan xaalu yaa mid fadhiya rasuulka fadhi ku tukanaya ayaan u imid fawadactu yadii calaa ra'sih gacantayda ayaan nabiga madaxa ka saaray buu yidhi faqaala wuxuu yidhi nebigu maa laka yaa cabdallahi bna camr markuu salaaddii ka baxay ayuu yidhi cabdullahi bna camr maxaa kugu dhacay wuxuu arkay inuu yaaban yahay qultu waxaan idhi xudidtu yaa rasuula allah rasuulka ilaahay waxaa la ii sheegay annaka qulta inaad tidhi salaatu rajuli qaacidan calaa nisfi salaa sidaasaa la ii sheegay wa anta tusallii qaacidan adiguna waxaad tukanaysaa adigoo fadhiya qaala ajal ajal waa bimacnaa nacam haa buu yidhi waa sidaa waa jirta xadiidku waa jiraa walaakinii lastu ka axadin minkum laakiin aniga lama mid ihin buu yidhi axad adinka idinka mid a axad idinka mid ah anigu lama mid ihi waa idinkaga duwanahay masaladaas xadiidkaa marka wuxuu daliil u yahay nebigu sala allahu caleyh wasalam in xukunkan uusan soo gelayn salaatu rajuli qaacidan nisfu salaati alqaa'im nebigu calayh salatu wasalaam ma soo gelayo oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam haddii uu qiyaam ku tukado iyo haddii uu fadhi ku tukadaba ajarkiisoo taama oo dhammaystiran ayuu helayaa xadiidkanna wuxuu ku jiraa fii saxiixi muslim xadiid cabdillahi bni camr alcaas wuxuu ku jiraa fii saxiixi muslim qaala xadadanaa isxaaq bnu muusa alansaari qaala xadaanaa macnun qaala xadaanaa maalik can ibni shihaabin can isaa'i bni yaziid can ilmuطalib bni abi wadaaca asahmi can xafsata zawji nabiyi sala allahu calayh wasalam qaalad waxay tidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam yusallii fii subxatihi nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa mid tukada fii subxatihi ay fii tatawucihi asubxa waa asunna salaadda sunnada ah wuxuu ahaa mid tukada qaacidan xaaluu yahay mid fadhiya wayaqra'u wuxuu akhrinaya bisuurati suuradda wayuratiluhaa waana tartiibinaya xataa takuuna ilaa suuraddu ay noqoto atwala mid ka dheer min atwala minhaa mid ayada ka dheer ilaa suuraddaasi ay noqoto mid ka dheer suurad kaloo ayada ka dheeray suuraddii ka dheereed ayay ka dheeraanaysaa suuraddan maxaa u sababaya inay ka dheeraato midii ay ka dheereed tartiibta loo akhrinayo si tartiibuhu nebigu akhrin jiray calayhi salaatu wasalaam ilaa suuraddaasi ay noqoto mid ka dheer suurad marka hore ayada ka dheereed waxaana keenaya qiraa'ada degan iyo tartiibta nebigu u akhrinaya calayhi salaatu wasalaam qaala xadaana alxasan ibnu muxamed azacfaraani qaala xadaana alxajaaj ibnu muxamed can ibni jurayjin qaala akhbaranii cuhmaan ibn abi sulaymaan ana abaa salamata ibna cabdiraxmaan akhbarah ana caaishata akhbarathu ana nabiya sala allahu calayh wasalam lam yamut nebigu sala allahu calay wasalam ma dhiman xataa kaana akdaru salaatihi ilaa salaadiisu badankeeda ay ahaato wahuwa jaalisun asigoo fadhiya salaadiisa badankeeda asigoo fadhiya ilaa uu tukado nebiga calayh salaatu wasalaam ma dhiman macnaa markuu weynaaday w xadaana axmed ibnu maniic qaala xadaana ismaaciil ibni ibraahim qaala xadaana ayuub can naaficin can ibni cumar qaala wuxuu yidhi sallaytu maca anabiyi sala allahu alay slam ragcatayni qabla aduhri waragcatayni bacdaha waragcatayni bacda almaqribi fii beytihi waragcatayni bacda alcishaai fii beytih xadiidkan mar dhow ayaa waxaan ku soo marnay fii riyaad asaalixiin laakiin sheikhu raximahullah maadaama uu yidhi baabu maa jaaa fii cibaadati rasuuli illah wixii cibaadada nebiga ku tacalluqa calayhi salaatu wasalaam ama tatawuc ha noqdo ama kayrkood ayuu keenayaa rawaatib ha noqdaan ama kayrkood wixii ku saabsan cibaadadii nebiga sala allahu alay wasalam ibnu cumar wuxuu yidhi waxaan la tukaday nebiga calayhi salaatu wasalaam maciisa laba ragco oo duhurka ka horaysa iyo laba ka dambaysa iyo laba maqrib ka dambaysa uu ku tukada fii beytihi iyo laba ragco cishaha ka dambaysa wuxuu ku tukada fii beytihi waa alrawaatib horaan usoo marnay qaala xadaanaa axmed ibnu maniic قال xdثna إسmاعيiل بن إبراهيم qال xdثna أيوب عن نافع عن بن cمر qاala wuxuu yidhi xdثتnii xفsة رaضي الله عنها أنa رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم kana يصلي neبga عليه الصلاaةu وaسلام wuxuu ahaa mid tukada ragcatayni laba ragco xiina yaطlucu اlfajru markuu fajarku dilaaco wa yunaadii almunaadi oo uu dhawaaqo midka dhawaaqaya muxuu ula jeedaa wa yu'adinu اlmu'adin yacni mu'adinka uu addimo waa wakhtiga salaada subax ay soo gashay laba ragcuu nebigu tukan jiray calayhi salaatu wasalaam labadaas ragca waa maxay waa ragcatay alfajr qaala ayuub ayuub wuxuu yidhi wa uraahu qaala waxaan u malaynayaa inuu yidhi wa uraahu qaala yaa dhahaya waa naafic sheikhiisa naaficu ilan ka warinaya waxaan u malaynayaa buu yidhi inuu yidhi khafiifatayni yacni kaana yusallii ragcatayni khafiifatayni laba ragco oo fudfudud ayuu nebigu sal alla ly slam tukan jiray xdثna qتyبة بن سعيid qال xdثna مروان بن معاaوية الفزاري عن جعفر بن برقان عن maymuن بن مهrان عن بن عمر رضي الله عنهما qaaل wuxuu yidhi xفظت min رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم نبga عليه الصلاaة وسلام waxaan ka xifdiyey ثمانiيa رagcaaتi sideed ragco ragcatayni qabla الظهr وaragcatayni baعdaha laba ragco ظهurka ka horaysa iyo laba ka dambaysa waragcatayni bacda almaqribi iyo laba ragco oo maqribka ka dambaysa waragcatayni bacda alcishaa iyo laba ragco cishaha ka dambaysa qaala ibnu cumar ibnu cumar wuxuu yidhi waxadatatnii xafsatu xafsa waxay ii sheegtay biragcatay alghadaa labada ragcee fajarka alghadaa waa ragcatay subx walam akun araahumaa min annabiyi sala allahu calayh wasalam walam akun anigu ma ahan buu yidhi araahumaa mid labadaa ragca arka min annabiyi sala allahu alay wasalam xagga nebi nebigoo samaynaya ama labadaa ragca la imaanaya anigu ma arag buu yidhi laakiin xafsa ii sheegtay walaashiis xafsa ayuu ka warinayaa labada ragca ee fajarka ragcatay ilfajr ku saabsan qaala xadaanaa abu salama yaxya ibnu khalaf qaala xadaanaa bishr ibnu mufadal can khaalidin alxadaa can cabdillaahi bni shaqiiq qaala wuxuu yidhi sa'altu caaishata caaisha waxaan weydiiyey can salaati الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam qaalat waxay tidhi kaana yusallii qabla duhri ragcatayn duhurka hortii laba ragca ayuu tukan jiray wa bacdaha duhurka gadaashiina ragcatayni laba ragca ayuu tukan jiray wa bacda almaqribi maqribka gadaashiina ragcatayni laba ragca ayuu tukan jiray wa bacda alcishaai cishaha kadibna ragcatayni laba ragca ayuu tukan jiray wa qabla alfajri salaada subax horteedna hintayni laba ragca ayuu tukan jiray قال xdثna محمد بن مثنى qال xdثna محمد بن جعفر qال xdثna شعبة عن أبي إسحاaq qال سمعت cاaصم بن ضمرة يقuل waxaan mqلay buu yhi cاaصم بن ضمرة oo dhahaya سألnaa عليا سألnaa عaليا عaلي ayaan weydiinay عan صلاaةi رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم من النهاar صلاadii نبga عليه الصلاaة وسلام من النهاar ayaan عaلي weydiinay سألnaa عليا رضي الله عنه fii bacdi nusakh waxaa ku jirta sa'alnaa caliyan karama allaahu wajhah karama allaahu wajhah waxa dhahaya ma ahan alimaamu tirmidi raximahullah waa un bacdu nusaakh ama ama daabacaadda wey ama qolooyinka daabacay cali bni abi aalib radia allahu canhu in lagu gaar yeelo karama allaahu wajhah qolooyina macruuf ku ah waa ashiica ayaga macruufka cali radia allahu canhu saxaabaduu ka mid yahay saxaabada qaar ka fadli badan calina waa ku jireen ridwaanullaahi calayhim oo waxaa ka mid ah abubakr abubakar iyo cumar iyo cuhmaan saddexduba waa ka fadli badnaayeen cali bni abi aalib mana la dhihin ayaga mana lagu gaaryeelin mid ayaga ka mid a in la yihahdo karama allaahu wajha maxay tahay sababta marka cali radi allahu canhu loogu khasisaayo karama allaahu wajha meeshaa waxaa ku jira raa'ixatu tashayuc tashayuca ka soo uraya in la yidhahdo karama allahu wajha lagu gaar yeelo saxaabadana ridwaanullaahi calayhim waxaa macruufa in la yidhaahdo radia allaahu canhum waana sida allah subxaana wa tacaala uu ka cabiray fii kitaabih wasaabiquuna alawaluun min almuhaajiriina walansaar waladiina tabacuuhum biixsaan radia allaahu canhum waraduu canhum asaxaaba ridwaanullaahi calayhim waxaa la leeyahay radia allaahu canhum waridwaanullaahi calayhim hadduu hal saxaabiyaha waxaa le radia allaahu canh saxaabigaasi ha noqdo min ahli beyti rasuulillaahi mid ka mid a ama kayrkii qaarna waxay yidhahdeen caliyun calayhi salaam na waa yidha caliyun calayhi salaam asay ku gaar yeelayaa saxma cali radi allahu canhu wuxuu ka mid yahay min alkhulafaa'i araashidiin waana alkhaliifatu araabic waa khaliifihii afaraad wuxuuna ku jiraa fi darajati araabica fadlan wa khilaafatan xagga fadliga iyo xagga khilaafadaba waa darajada afaraad wa can salaati rasuuli اllaahi salى اllah alay slam min الnahaar faqaala wuxuu yidhi cali radi allahu canh inakum adinku laa tutiiquuna dalika arrinkaa ma awoodaan markay weydiiyeen salaaddii nebiga maalinka uu tukan jiray ayuu yidhi adinku ma awoodaan oo lama imaan kartaan raggii weydiiyou ku leeyahay qaala wuxuu yidhi faqulnaa waxaan nidhi man ataaqa daalika minaa qofkii annaga naga mid ahe awooda sallaa waa tukanaya adigu noo sheeg qofkii naga midoo awoodi kara waa tukanaya fa qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa idaa kaanat ishamsu hadday qoraxdu ahaato min haahunaa halkan ee min jihati asharq yacnii qoraxdu haddii ay ka timaaddo min jihati almashriq min haahunaa ka hay-atihaa qaabkeeda oo kale min haahunaa min haahunaada dambe waa min jihati almaqrib cinda alcasri casarka agtii sallaa ragcatayni laba ragca ayuu tukanaya macnaa wuxuu ula jeedaa qoraxdu markay jihadan ka soo baxdo wax yarna ay kor u soo kacdo oo ay la mid tahay qaabkeeda markay sii dhici rabto markay dhici rabto intii dhicidda uga dhiman wax yara uga dhiman ama qadar yaray meeshii yani dhicitaankii intay ka sarrayso oo maqribka intaan la gaarin wax yar ka hor sida jihadan maqribka ay ku noqonayso markay ku noqoto jihada mashriqa oo qoraxdu wax yar ay kor u soo baxdo laba ragc uu tukan jira calayhi salaatu wasalaam waa labada ragcee la tukanayo fi shuruuq waxayna ka mid tahay waa salaatu duxaa waqtiga lala imaanaya salaatu duxaa awqaaddeeda mid ka mida wa sallaa ragcatayni laba ragca ayuu tukanayay waidaa kaanat ishamsu hadday qoraxdu ahaato min haahunaa halkan min haahunaadan ayadana tii horey la mid tahay waa min jihati almashriq ka hay-atihaa qaabkeeda oo kale min haahunaa waa min jihati almaqrib cinda aduhri sallaa arbacan jihooyinka waa sidii hore oo waa jihada mashriqa iyo maqribka laakiin waxbay ku kala duwan yihiin markay qoraxdu soo baxdo jihat almashriq ka soo baxdo waa jihada bariga ay xoogaa kor u soo kacdo soo dheeraato oo ay la mid tahay markii qoraxda dhankan ay u baxdo oo casirka wakhtigiisa la joogo ama wakhtigii casirka wax yar la gudbay qoraxda markaa weli waa kulushahay soo maa markii wakhtigaa la joogo waa wakhtiga barqadi ay tahay jihadaanna koray uga soo dheeraatay oo aaday usu fogaatay waxay la mid tahay markii salaada casr laga baxo sida jihadan ay ku taho kale wakhtigaasi markii la gaarana arbacan afar ayuu tukan jiray waa xiina tarmudu lfisaal oo xadiidkii aan ku soo marnay fii riyaadi الsaalixiin salaatu اlawaabiin xiina tarmudu lfisaal salaada dadka awaabiinta ah waa wakhtiga geela kuwiisa yaryar uu caga gubanayo ama lugaha uu ka gubanayo cagaha uu ka gubanayo wakhtigaas ayay tahay salaatu alawaabiin wakhtigaasi waa goorma waa waqti qoraxdu soo kululaatay qoraxdu markay jihadan sidaa ka noqoto jihat almashriq oo qoraxdu ka soo baxdo jihat almaqrib maxay kala mid tahay waa markii casirka laga baxay meelahaasi ku beeganta calaa kulli xaal barqadii markii la gaarana sallaa arbacan afar ragcuu tukan jiray salaatu duxaa laba qayb u kala qaaday waqti shuruuq markii la joogo iyo waqtiga qoraxdu soo kululaato marna laba ragcuu tukan jiray buu yidhi waa waqti shuruuq marka marna afaruu tukan jiray waa markii qoraxdu soo dheeraato horaan usoo marnay salaatu duxaa laba ragca u yar intii nebigu tukaday calayhi salaatu wasalaam waxaana ugu badnaa sideed ragco wa yusallii qabla duhri duhurka hortiina wuxuu tukanayaa arbacan afar afartaasi waa rawaatibtii ayay ka mid tahay wa bacdahaa duhurka gadaashiina ragcatayni laba ragca ayuu tukan jiray wa qabla alcasri casarka hortiina arbacan afar ayuu tukanayay raxima allaahu imra'an صلى qبل الcصر أربعا yfsl byna kuli رagcatayni laba ragco kasta wuxuu ku kala goynaya bالتsلiim عlى المalaaئkaةi الmuqarabiina والنbiyiin salaamid uu salaamayo calى الmalaaئkaةi الmuqarabiin malaa'igtii la soo dhoweeyey oo alla agtii lagu soo dhoweeyo alla agtii ka dhow والنbiyiina iyo أmbiyada وman تabicahum iyo ciddi raacda min الmuؤminiina والmuslimiin oo muminiinta iyo muslimiinta ah macnaha assalaamu calaykum ta labada jiha loo leeyahay assalaamu calaykum waraxmat ullah jihada kale leeyahay assalaamu calaykum waraxmat ullah salaamtaana waxay ku dhacaysaa inta la sheegoo dhan malaa'igta ambiyada iyo dadka mu'miniinta ee saalixiinta intaba xadiidkan wuxuu u dambeeyey maa jaa'a fii cibaadati rasuuli illaah sala allahu calayhi wasalam baabkaana sheikhu raximahullah axaadiid badan oo ku keenay maca daalika axaadiidta baabkan ku soo aroortay ma koobi karo shiikhu cibaadatu rasuuli lah sal slam wayna noocyo badnayd aadayna u badnayd inta badanna wuxuu xooga saaray maa jaa maa jaءa fi salaati rasuuli الlah maxaa yeele axaadiidta hadda uu sheegay fi lhaalib waxay ku soo arooreen waa salaadii soomkii nebiga calayh الsalaatu wasalaam iyo cibaadaadkii kale uu nebigu la imaan jiray sala اllahu alay waslam axaadiid badanaa ku timid ujeeddada sheikhu raximah ullah ma aha xasri iyo koobid waxaa baabkaa ku soo arooro o dhan inuu koobo ujeedkiisu ma ahan hadduu waa samaynaya uu dhihi lahaana kitaabka intaan lama ekaadeen baab walba wixii ku soo aroora hala keen hadii la yar aaday u badan yihiin laakiin waa wax ka mid ah oo qofka ugu filan inuu ku cibro qaato kuna maaragtay kuna faa'iido wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin